Farxiye Maxamed Cilmi oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ayaa samaysatay fursad ganacsi taasi oo ah inay samayso macmacaanka noocyadiisa kala duwan sida sambuuska leeleefowga bajiyaha iyo kakaca iyadoo shaqadan ka maareyso nolosha reerkeeda farxiye maxamed cilmi ayaa macmacaanka ay samayso waxaa ka iibsado bulshada magaalada beledweyne iyadoo ku iibiso gurigeeda hortiisa raadiyo beela ayay ugu warantay sida ay nolosha reerkeeda ugu maareyso iyo caqabadaha ay la kulanto sambuuska waxaan u iibiyaa toban sinti toban iyo shan sinti hadba soo u kala waaweyn yahay burkana sidoo kaleeto waa toban toban sinti kackaca bajiyaha waxaasoo dhan aan ka shaqaystaan ka iibiyaa maalin basi waa maalin boqol maalin sideetan maalin konton maalintaan u yaraa maalin basi aan u sameeyaa gurigayga iradiisaan ku iibiyaa galabtii aan la fadhiistaa waxaana iga iibsada dadka xaafadda iyo ilmaha iskoolaha laga soo deeyo afar saaca subaxnimaan bilaabaa sideed saac ee bar aan howshiisa bagaa ilaa galabtii in maqribka waa iibsadaa sagaal saacan bilaaba ciyaalkayga iyo cuno waxna dadka dariska aha iga qaadaanoo daynaaan iga qaato hadhow lacagta ii keeno alxamdulilah inta nagu filan toban ilaa shan ilaa sideed maalinba sow kuugu baxo aan ka helnaa aqabo waa jiraan haa maalinoo sidaa rabta kuu noqomaa maalin waa kuu baxa waa fiican yahay maalin khasaaraad kala kulmi maalinba si waaye marna waaba kaa gubanaaba khasaarowa waxaa iga iibsado haweenka xaafadaha degan ilmaha yaryar aa iga iibsado toban sinti soddon sinti labaatan sinti qof walba awoogdiis wuxuu rabaa loo xiraa shaqo kalama qabto sambuuska iyo bajiyaha iyo burka laga ganacsadaa qadhi badan maaha aniga waa ii fududahay subaxii afar saaca hawshayda galaa waxayga jarjartaa sideed saac ee barna waa ka baxaa sagaal saacna gadashadiisaan banaanka ugu baxaa waa ii fududaha aniga sagaal saacan banaanka la fariistaa ilaa hal saaca habeennimo a kasoo xaroodaa waxaa fariina usoo jeedin lahaa haweenka inaysa fadhin ay shaqaystaan midii sambuus duba karto midii qudaar gada karto midii dhar iyo ganacsi kale inta heli karto awoodo inuu qof walba wuxuu qabsan karo uu ka shaqaysto fadhi lama fadhiyo ha shaqaystaano iisa fadhin waa ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay waa shaqo fiican oo jawi degan ah anoo aqaana arkoo iskaga sameynao iskaga dhex jiro kadibna waa ka shaqaysanay inaan ka shaqaystay kusoo dhacda marka waa ka shaqaystaa waxaa jira hooyooyin badan oo ku nool magaalada beledweyne kuwaasi oo samaystay fursado shaqo iyo kuwo ganacsi islamarkaana nolosha qoysaskooda ka maareeyo